halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadki adduunkow subanaha eebow sareeyo masiixow samawadaha guudow ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu haatan soo gaarnay kitaabka roma oo qayb ka ah kitaabka axdiga cusub kitaabkani waa waraaqo cajiib ah oo la ururiyey kuwaasoo rasuul bawlos wakhtiyo kala duwan uu u dirayey kiniisaddan reer rooma
iyadoo rag moogbay malaa'ig salaanto markaasay uruudu mucjisay ahayd
maryaanu bikraaba masiixii dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd markuu yuusuf arku ka madluumayo markaasay caddeeyeen mucjisay ahayd
markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay faalladii ku saabsanayd in aynu innaga oo dhan la taahayno jidhkan dembiga leh haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka waxaa qoran warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka siddeedaad aayadda afar iyo labaatanaad ee baalka laba boqol toddobaatan iyo siddeed ee axdiga cusub sida tan waayo waxaynu ku badbaadnay rajo laakiin rajadii la arko rajo ma aha maxaa yeelay waa ayo kan rajeeya wuxuu arko waxaa halkan ku qoran in innaga rajo laynagu badbaadiyey waxaanay ka hadlaysaa shaqadii masiixa uu inoo qabtay iyo rumaysadkii aynu ku qabnay hase yeeshee taasi oo keliya ma ahan waxaanse leennahay jir la soo furtay oo imaanaya ama aynu yeelanayno mustaqbalka haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka axdiga cusub warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka siddeedaad aayadda shan iyo labaatanaad waxaa qoran sida tan laakiin haddaynu rajayno wax aynaan arkin dee haddaba dulqaadasho ayaynu ku sugnaa sidaad arkayso rumaysadka rajada iyo jacaylka ayaa waxay yihiin waxyaabo muhiim u ah nolosha rumaystaha markaana ma jirayaan wax rajo ah haddii rajooyinkaasu ay muuqdaan maalin ayaa rajadaasi la arki doonaa oo bilxaqiiqa rumaysadka iyo rajada waxaa loo arki doonaa si ammaan ay ka muuqato ee innaga laynoo muujin doono waxaase had iyo goorba waara waxa weeye jacaylka haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka axdiga cusub warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka siddeedaad aayadda lix iyo labaatanaad waxaa qoran sida tan sidaasoo kalena ruuxu wuxuu innaga caawimaa itaaldarradeenna waayo garan mayno wax inoo eg oo aynu ku tukanno laakiin ruuxa qudhiisu waa inoo duceeyaa isagoo ku taahaya taah aan sanqaraynin waxaa haddaba jira dad badan oo marka la ducaynayo si dhawaaq dheer aamiinta u yidhaahda waxaana inta laynoogu sheegayaa in ruuxa uu inoo duceeyo isagoo ku taahaya taah aan sanqaraynin haddaba waxaa jira wakhti aad ka qaybgelayso salaadaha adigoo weliba aan garanaynin wax lagu tukado ama ilaah la weyddiisto marka wakhtigaas oo kale bannaanka u yimaado waxa aad samayn karto waxa weeye inaad ilaah ugu timaado sida in uu kaaga sokeeyo aabbaha oo aad muujiso xidhiirkaasi sokeeye markaana ma ahan inaad wax kala weyddiisato aadan doonaynin ama maskaxdaada isaga soo dhaca waxaa imaanaya wakhtiga aad leedahay baahi weyn ilaahna kaa dheeraan maayo mararka qaar ayaa ruuxu uu inagu caawiyaa ama uu gacan ka geystaa itaaldarrida ina haysata war maxay taasu wanaagsan tahay haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray reer rooma cutubka siddeedaad aayadda toddoba iyo labaatanaad waxaa qoran sida tan oo kii qalbiyada baaraa waa yaqaan fikirka ruuxa maxaa yeelay wuxuu quduusiinta ugu duceeyaa sidii ilaah uu doonayo iminka haddii aad ilaah salaad ugu tagto oo aad ku tidhaahdo ilaahow rabbiyow waxaan doonayaa inaad sidaas iyo sidaas ii yeesho ayaan kuu sheegayaa intaasu ay tahay sida habboon haddana waxaa laga yaabaa inaanan jawaab isla markaasi ah helin hase yeeshee waa wax wanaagsan inaan mararka qaar u tagno ilaah oo aan ku nidhaahno rabbiyow anigu garan maayo wax aan ku weyddiisto amase wax la yidhaahdaba markaana waxaan kuugu imaanayaa sida dhallaankaaga oo kale waxaanan doonayaa inaad sidaas iyo sidaas ii yeeshid ruuxa ayaa inoo duceeya iyadoo uu eegayo sida doonista rabbigu ay tahay war miyaanay yaa badnayn taasi haatanna haddii aynu xaalka halkaasi ku dhaafno ayaannu eegaynaa danta cusub waxaannu haatan soo gaarnay danta cusub ee ilaah haddii warqaddan reer rooma ay tahay tan ugu weyn kitaabka baibalka ayaa cutubka siddeedaadina uu noqonayaa furaha waxaana aayadda siddeed iyo labaatanaadi ay noqonaysaa qaynuunka furaha u ah cutubka oo dhan waxaa markaasi haatan la oggolaanayaa dantii ilaah ee nabaaddiinnada dembiilayaasha oo saddexda aayadood ee soo socda ayaa ina siinaya nidaam sare oo ka hadlaya nabaaddiinnada haddaan markaasi idiin akhrinno aayadda muhiimka ah ee cutubka siddeedaad oo ah tan siddeed iyo labaatanaad ayaa waxaa qoran sida tan oo waxaynu ognahay in wax waliba wanaag ugu wada shaqeeyaan kuwa ilaah jecel xataa kuwa qasdigiisa loogu yeedho haddaba sidaan baa loo tarjumaa aayaddan haddaan idiin khafiifiyo waxaana la leeyahay wax waliba wanaag bay ugu wada shaqeeyaan kuwa loogu yeedhay qasdigiisa waxaan haddaba idiin sheegayaa in kastoo weliba aynu taa hayno haddana ay wax waliba wanaag inoogu shaqeeyaan kuweenna loogu yeedhay qasdigiisa waxaan garanaynaa in marka uu leeyahay waynu garanaynaa shan goor oo qura la isticmaalay markii aad eegto warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma waxaa markaasi loola jeedaa waynu garanaynaa waxyaabaha ay masiixiyiinta isla wada garanayaan ee caadiga ah waxyaabahaas ay dadka masiixiyiinta ah isla garanayaan ayaa waxaa ka mid ah sida ku qoran warqaddii koowaad ee reer korintos cutubka siddeedaad aayadda koowaad oo ah xagga waxyaalaha sanamyada loo sadaqeeyo waxaynu garanaynaa inaynu dhammaan aqoon u wada leennahay waxaan aniga iyo adiguna garanaynaa in malabku uu macaan yahay waxaanan idinku odhanayaa ama aan idiin sheegayaa in aniga aan garanayo in ilaah uu ii jecel yahay markaana uma baahnin inaan taasi idinkula murmo waayo taasu way ii xaqiiqsan tahay oo waan garanayaa haddaba marka la leeyahay kuwa ilaah jecel ayaa taasu waxay tilmaamaysaa rumaystayaasha haddaan tusaale idiin siiyo ayaa waxaa ku qoran warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer galaatiya cutubka shanaad aayadda lixaad sida tan maxaa yeelay xagga ciise masiix gudniinta iyo buryoqabnimada midna wax ma tarto laakiinse waxaa wax tara rumaysadka ku shaqeeya jacayl haddaba waxaa astaan u ah masiixiyiinta jacayl rasuul yooxanaa ayaa isna leh sida ku xusan warqaddii koowaad ee yooxanaa cutubka afaraad aayadaha toban ilaa lix iyo toban ee baalka afar boqol sagaal iyo toban ee axdiga cusub sida tan oo taas jacayl baa ku jira mana aha inaynu ilaah jecleen laakiinse isagaa ina jeclaaday oo wuxuu wiilkiisa u soo diray si uu kafaara gudka dembiyadeenna u noqdo gaclayaalow haddii ilaah sidaas uu inoo jeclaaday waa inaynu isjeclaanno cidina ilaah ma arkin marnaba haddii aynu isjeclaanno ilaah wuu inagu jiraa oo jacaylkiisu wuu inagu dhan yahay ruuxiisuu ina siiyey oo taasaynu ku garanaynaa inaynu ku sii jirno isaga isaguna inagu sii jiro innagu waynu aragnay oo waxaynu markhaati u furaynaa in aabbuhu wiilka uu soo diray si uu badbaadiyaha dunida u noqdo ku alla kii qirta inuu ciise masiix yahay wiilka ilaah ilaah baa ku sii jira isaga isaguna wuu ku sii jiraa ilaah oo innaguna waan garanaynaa oo waan rumaysannahay jacaylka ilaah uu inoo qabo ilaah waa jacayl oo kii ku sii jiraa jacaylka ilaah buu ku sii jiraa ilaahna isaguu ku sii jiraa haddaba wax waliba ayaa noqonaya xumaan iyo samaan gudcur iyo iftiin macaan iyo qaraar wax fudud iyo wax adag wax faraxsan iyo wax aan faraxsanayn hodantinimo iyo saboolnimo caafimaad iyo gudcur degganaan iyo qas qalbiqaboojin iyo silic dhimasho iyo nolol markaana marka la leeyahay wax waliba wanaag bay ugu wada shaqeeyaan kuwa ilaah jecel ayaa taasu ay u dhigmaysaa in amar ahaan wax waliba si hagaagsan ay ugu shaqeeyaan kuwa ilaah jecel markaana ma jiro wax si lama filaan ah u qabsanaya kuwa ilaah jecel waxaad xusuusataa in uu yuusuf noloshiisa dib u fiiriyey waa nebi yuusufe wuxuuna arkay inay jireen qoomamo ayaandarro qalbijab markaasna wuxuu awooday inuu walaalihiis ku yidhaahdo kuwaasoo masiibadii ku dhacday mas-uulka ka ahaa waxaad damacsanaydeen walaalayaal inaad shar igu samaysaan laakiin ilaah wanaag buu iigu beddelay waxay ku qoran tahay kitaabka bilowgii cutubka kontonaad aayadda labaatanaad haddaba anigu waan kalsoonahay oo maadaama aynu innaga oo dhan nahay sida carruurtii ilaah kuwa lagu tiriyo aynu innaga oo dhan fiirinno noloshayada oo waxaynu leennahay wax kasta wanaag bay inoogu wada shaqeeyaan kuweenna ilaah jecel nebi ayuub ayaa isna wuxuu yidhi sida ku qoran kitaabka ku magacaaban isaga cutubka saddex iyo tobanaad aayadda shan iyo tobanaad ee baalka lix boqol konton iyo siddeed ee axdigii hore sida tan oo inkastoo uu i dilo weli waan rajaynayaa hase yeeshee hortiisaan kula xaajoonayaa haddaba rumaysadka ceenkaas oo kale ah ayaannu maanta innagu u baahan nahay saaxiibayaal waxaannu garanaynaa inuu wax waliba inooga dhigayo wanaag waayo isagu waxa weeye kan ina kicinaya waa kan keliya oo ina awoodsiinaya waxaannu u baahan nahay isla sidii yeremiyahba yeelay oo kale oo waxaynu leennahay maxad dhibaatadan inoo badday haddaba wakhtiga masiibooyinku ay yimaadaan ayaa dadku ilaah ay xusuustaan oo waxay yidhaahdaan haddii ay arkaan qof faraxsan oo maxaad la ilka caddaynaysaa oo u faraxsan tihiin hase yeeshee ilaah oo ah kan keenay masiibada layskuma caraysiin karo oo waa in la tuugo loona soo noqdo raallina lagu ahaado wixii uu keeno bawlos oo innaba aan mustaqbalkiisa ka shakinaynin ayaa leh sida ku qoran kitaabka falimaha rasuullada cutubka kow iyo labaatanaad aayadda saddex iyo tobanaad sida tan markaasaa bawlos uu u jawaabay oo ku yidhi maxaad samaynaysaan oo aad u ooyeysaan oo ii qalbijebinaysaan maxaa yeelay diyaar uma ahi inaan xidhnaado oo keliya laakiin waxaan u diyaar ahay inaan yeruusaalem ku dhinto magaca rabbi ciise masiix aawadiis kuwo badan ayaa waxay doonayaan inay yimaadaan inay ilaah ku xidhnaadaan hase yeeshee bal eeg in wax waliba wadajir wanaag ugu shaqeeyaan kuwa qasdigiisa loogu yeedhay had iyo goorba markaana taasu waa shay ay adag tahay in dadka badankiisa ay ka daadegto haddaba kuwa loo yeedhay waa kuwa aan helin un casumaadda waase kuwa la aqbalay haddaba kuwaasu waxay ka yimaadeen xagga sare waxay garanayaan khibrad ahaan jacaylka ilaah bawlos wuxuu taasi ku sifaynayaa saddex xormo oo dad ah anigana waxay ila tahay isla sidaan hormooyinkaasuna waa kuwa dunida maanta jooga wuxuuna ku bilaabayaa sida ku qoran warqaddii koowaad ee reer korintos cutubka koowaad aayadaha saddex iyo labaatan ilaa afar iyo labaatan ee baalka laba boqol laba iyo sagaashan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan annaguse waxaannu dadka ku wacdinnaa masiixa oo iskutallaabta lagu qodbay oo u ah xagga yuhuudda wax lagu tarunturoodo xagga giriigtana u ah nacasnimo xagga kuwa loo yeedhayse ha ahaadeen yuhuudda ama giriigta masiix baa u ah xoogga ilaah iyo xikmadda ilaah markaas saddexdaas hormo waxay kala yihiin yuhuudda oo iyagu ku kalsoon diintooda caadadooda iyo xeerarkooda markaana iyaga wax waliba waxay ula muuqdaan sida inay ku taranturoonayaan hormada labaad waxa weeye giriigta oo iyaga ah ama lagu tiriyo quruumaha aan yuhuudda ahayn oo ku kalsoon xikmaddooda iyo falsafiyaddooda iyaga iskutallaabta ayaa waxay u tahay nacasnimo hormada saddexaadna waa kuwa loo yeedhay waana yuhuudda iyo giriigta oo aan caadooyinkooda iyo xikmaddooda aawadood loo dooran ilaah baa u yeedhay iyaga oo u sheegay in iskutallaabtu ay tahay wax dadka u kaxaynaya ilaa iyo badbaadada kuwa loo yeedhay waxay maqlaan baaqa ilaah taasuna waa muhiim bal aan tusaale idiin siiyo ku saabsan toban carruur ah oo aad dhashay waxaad markaasi doonaysaa inaad barto sidii ay ku duuli lahaayeen markaasaa sagaal ka mid ahi waxay kugu yidhaahdeen war innagu dooni mayno inaan baranno sida loo duulo oo waxaynu dareenla'aan ku joognaa dhulka maxaa cerka ina geynaya mid ka mid ah carruurtii baa markaasi kuugu odhanaya war anigu waxaan doonayaa inaan barto duulimaadyo sida loo sameeyo taasina waa sida keliya ee loogu yeedhay kuwa ilaah oo mid kasta oo doonaya badbaadada ayaa loo yeedhay isla sida sagaalkaagii ilmood ay u diideen oo midna uu u aqbalay ama u hoggaansamay inaad barto sida loo duulo marka waxaan idinku leeyahay kuwa lumay way lunsanaanayaan oo iyagu sidaas bay doonayaan markaana ma jiro mid lagu qasbay inuu lumo hase yeeshee iyagaa doontay inay lumaan haddaba innaga xitaa sidaas baa laynoo badbaadiyey waa kuweenna badbaadaye oo ma aynan quursan ilaah casumaaddiisii waayo waxaynu garanaynaa in ilaaha ibraahim isxaaq iyo yacquub uu ina siinaynin ballanqa loocan haddaba dhegaystayaal waxaan idiin sheegayaa haddii maankiinna aydnaan kala heshiinin ilaah ayaa haatan la jooga wakhtigii aad sidaas samayn lahayd saaxib waa inaad si walbaba iskugu taxallujisaa inaad raalli ka noqoto dantiisa ama qasdigiisa ku aadan noloshaada hana odhanin ilaah xaq uma lahan inuu qasdigiisa igu qasbo oo waxaan samaynayaa waxaan maankayga ka maago nin wadaad ahaa oo wacdiyo weyn ahaa ayaa mar waxa uu yidhi sababta aan u jeclahay inaan khudbadahayga ku soo daro waxbaridda cutubkan siddeedaad ee ka hadlaya kuwa la doortay ayaa waxay tahay intaasu ay ka hor imaadsan tahay kibirkayaga qabka iyo qallooca waayo ilaah wuxuu inoogu dooranayaa qasdigiisa oo ma ahankayaga inaan la nimaadno wixii aan doonno marka ay sidaas tahay ilaah tiisa ayaa soconaysa taayaduna daaqadda ayay ka baxaysaa waxaan idinku leeyahay qasdigii ilaah ayaa wuxuu u shaqaynayaa sida faras baxdow ah oo aan ninna saarnayn waxaana laynaga doonayaa inaan raacno faraskaas haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno haatan warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka siddeedaad aayadaha sagaal iyo labaatan ilaa soddon waxaa qoran sida tan waayo kuwuu hore u yiqiin wuxuu haddana hore ugu doortay inay u ekaadaan suuradda wiilkiisa inuu isagu curud ku noqdo walaalo badan dhexdooda oo kuwuu hore u doortayna haddana wuu u yeedhay kuwuu u yeedhayna haddana xaq buu ka dhigay kuwuu xaq ka dhigayna haddana wuu ammaanay haddaba marka la leeyahay waayo ayaa aayaddanu ay ku xirmaysaa tii siddeed iyo labaatanaad oo ah inaannu ka hadlaynin qof la doortay oo qaas ah oo uu ka hadlayo kuwa aqbalay qorshaha nabaaddiinnada ee ilaah iyo weliba inaannu jirin qof loo doortay inuu lumo laakiin wuxuu ka hadlayaa kuwa ilaah uu u yeedhay ee soo galay qasdigiisa haddaba kuwa ilaah horay uu u doortay ayaan loo qaadan karin kuwa lumay oo ilaahna odhan maayo waxaa jira kuwa aan doortay oo hore iyo kuwa aan u doortay inay weligood baadi ahaadaan ilaah qorshe ayuu dadka soo hordhigay oo wuxuu qaatay kuwii qorshihiisa aqbalay wuxuu ka tegey kuwii diiday markaa doorashada ilaah ayaa noqonaysa markii ilaah adiga uu ku badbaadiyo taasoo loo fasiran karo inuu adiga kugu soo daro kuwii hore u badbaaday kuwaasu waa kuwii hore u ogaa oo uu garanayay iyo kuwa uu qasdigiisa ugu yeedhay oo uu xaq ka dhigay oo uu ammaanay marka dhanka kale laga eego qaybtan la yaabka leh ayaa waxay tahay ama ay ka hadlaysaa quduusnaanta laakiin bawlos ma lahan la nadiifiyey ama quduus laga dhigay maxaanuu quduusnaan uga hadlaynin marka haddii uu ka hadlay kuwa hore loo doortay haddaba quduusnaantu waa howl ilaah uu ka dhex qabto niyadda dadka iyo nolosha rumaystaha taasina waa danta abadanka ah ee ilaah waxaanay ka micno tahay in markii sayidka oo ah arrijiraha weyn iyo arrijiraha wanaagsan iyo ilinjoogaha ayaa wuxuu ilaalsanayaa boqolkiisa neef oo dooni maayo inuu mid ka tago kaasuna waa kuwii doortay inay isaga raacaan oo mu'miniinta noqday kuwaasuna waa kuwii doortay inay isaga raacaan oo mu'miniinta noqday kuwa isaga qalbiga ka raacsan kama uu tegi doono ilaa ay guud ahaan soo wada raacaan marka arrijiraha wanaagsan haddii mid ka mid ahi idihiisa ama kuwa raacsan ay ka lumaan waa ka daba tegayaa uu soo qabsanayaa kumana qancayo sagaal iyo sagaashanka haray saaxib ilaah ugu mahadnaq waayo ilaah kama tegin kuwii ka lumay isaga markaana waxbaridda ku saabsan kuwa la doortay ee ku qoran cutubka siddeedaad waa waxbarid caaqiba leh waa waxbarid qalbiqaboojin inoo leh markaan ku jirno marxalado adag sida kuwa maanta taagan haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadkii reer rooma cutubka siddeedaad aayadda kow iyo soddonaad waxaa qoran sida tan haddaba maxaan waxyaalahan ka nidhaahnaa haddii ilaah uu inala gees yahay yaa inaga gees ah marka la leeyahay haddaba maxaynu nidhaahnaa ayaa jawaabtu ay noqonaysaa maxaynu nidhaahnaa markaasina wax kale oo aan ku dari karo ama aan ka odhan karo maba lahan taas waa wixii aynu horay u nidhi'e markaasuu raaciyey yaa inaga gees ah jawaabtuna waxa weeye ilaah baa inala jira ma jiro qof awoodaya ama inaga soo wadi kara jaahiisa haddaan horay idinku sii wadno ayaa aayadda laba-iyo soddonaadi waxay leedahay kii aan xataa wiilkiisa laxa jeclaysan laakiinse innaga dhammaanteen u bixiyey sidee buusan wax walbana inoola siin doonin isaga war maxay taasu wacan tahay waxaa halkan inoogu qoran inaannu wiilkiisii inaga laxa jeclaysan wuxuu badbaadiyey wiilkii ibraahim laakiin wiilkiisii wuxuu u bixiyey dadka maadaama uu wiilkiisii inoo siiyey inuu innaga daraaddan u dhinto ayaa waxaa cad inuu ina siinayo innaga wax kasta ee aynu u baahannahay waxaana hubaal ah inaan nabdoonaan helayno haddaan masiixa ku jirno haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii reer rooma uu bawlos u qoray cutubka siddeedaad aayadaha saddex iyo soddon ilaa afar iyo soddon waxaa qoran sida tan yaa ashtakeen doona kuwa ilaah doortay waa ilaah kan wax xaq ka dhigaa waa ayo kan wax xukumi doonaa waa ciise masiix kii dhintay oo haddana kuwii dhintay ka sare kacay oo ilaah midigtiisa jooga oo haddana inoo duceeya innaga haddaba kuwa ilaah uu u yeedrayo waa kuwa uu ka nadiifiyey dembiyadooda ama dembiilayaal xaq laga dhigay ilaah wuxuu iyaga saarayaa carshigiisa haddaba waa kuma kan iyaga nacaladaya waxaan idinku leeyahay ma jiro nin iyaga xukumaya waa kuwa raacsan masiixa sababtu waxa weeye waxaa iyaga u dhintay masiixa oo welibana la sara kiciyey haddaba haddaan idinkala dhigo ayaa marka koowaad aan idiin sheegayaa in ammaanka ama nabadda ninka rumaystaha ahi iyo inuu xukun ka badbaadayo ayaa waxay tahay kow in ciise masiix uu u dhintay oo laga samata bixiyey xumaantoodii labo ciise masiix waxaa laga sara kiciyey dhimashadii oo waxaana loo kiciyey xaqnimadeenna saddex waxaa cad in uu joogo gacanta midig oo ilaah oo uu innaga ilaah hortii inoogu ducaynayo tan afraad oo aynu xukun uga nabadgelaynana waxay tahay in isagu uu inoo ducaynayo saaxiib miyaad maanta ilaah soo bariday ama aad u soo tukatay waxaan idiin sheegayaa in ciise masiix uu idiin ducaynayo waa kuwiinna aqbalay qorshaha nabaaddinnada masiixa haatanna aynu eegno labadan aayadood ee aynu cashirkeenna ku soo gunaanadi doonno waxaannu haatan eegaynaa warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma aayadaha shan iyo soddon ilaa lix iyo soddon ee isla cutubkan siddeedaad waxaana qoran sida tan yaa jacaylka masiixa inaga sooci doona ma dhibaato mise cidhiiri mise silic mise baahi mise arad mise khatar mise seef sida qoran adiga daraadda ayaa laynoo laayaa maalinta oo dhan waxaa lanoo tiriyey sida ila laqalayo
sareeyo masiixow sama wadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye unkanagu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga somari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyo masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin